bulshado guddoomiyaha degmada abugoy xaaji jaani ninka lagu magacaabo mid u koobana ma ahan oo degmada lafooda oo keliya ma aha waxaad ogtihiin inuu jasiiro sidaas u weeraro degmo markii lasoo lasoo magacaabay marka degmo degma ma hoos karto yani kabana muxuu ahayd degmada laba degmo dirisa ayaanu nahay marka haddii iskudagiisu yahay inuu canshuura ka aruuriyo degmada lafooda waxaan kaas dali karna maaha idinka waxaa tihiin maamul dowladda ay soo magacowday afgoyna dowladda ay soo magacowday maxay tahay sababta isku dhiciina keenay hadde ninkaasu wuxuu isku dayay inuu yani bulshadii uu xaqiro oo degmadii la furo uu xaqiro iyo xaq hori ay leeyihiin oo asaga degmada afgooyi uu ka maamulo sida hamigiisa sidaas ay tahay annagana yani wax loo culma iyo wax yani aan bulshadii u qaadi karna kadibna waasiya ogtiin degmada la furo oo degmooyinka gobolka shabel waa iska dhida marka walaalow maxaahayta dowladda soomaaliya waxaan u sheegaynaa in idinkaasu arrimihiisa wax ka qabtaan haddaysan ka qabanna gacmaha masalatadeena waxaan filaya inaad isku haysataan dhanka canshuurta soo ma aada iyo aad waaya marka waxaad diidan tihiin soo maaha in maamulka afgooye lafoole canshuur ay ka aruuriyaan hadda annaga maamul aan nahay oo yani lasoo magacaabay ee dowlad soo magacowday marka asaga sida loo soo magacaabana loo soo magacaabo marka si loo loo farageliyo asaga ee, arrintaas arrin aan udul qaadan karna maahan marka shacbiyada degmada afgooye waa dad walaalehena waxaan u sheegaynaa in yani oo dad dilis ah oo laba degmo dilis ah oo walaalahaen nahay marka waxyaabaha xaajijaa uu wadana inay ka digtoonaadaan shacabka degmada afgooye shacabka degmada lafoolana waxaa u sheegaa inay xaajijaagu iska difaacaan ay iska celiyaan waxa uu wada wax loo qadmay dowladda arrintaana mala socodsiiseen aad iyo aad dowladda yani waa u sheegaynaa dorasaxka gobolka yani waa u sheegnay oo warbixinta waa gaarsiinay kule asagana inuu kasoo jawaabaan rajeynaynaa laakiin ninkaasu ma ahan eh, eh, nin hadda eh, muwaadinimooyi muxuu hayta dana soomaaliyeed eh, ma aqaan qaabki u shaqeynaa waxaan malaynaya ada oo oo yani oo kala ayuu u shaqeeyaa si wax ka yarta maxaa yeelay qof bulshada weerar